bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awoodda leh raalli ka noqdo aad warka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada baardaale ee gobolka baay waxa ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab wasaaradda caafimaadka dalka ayaa xaqiijisay in konton iyo shan qof oo cusub ay ka bogsadeen cudurka koronafirus oo dhibaato weyn ku hayay dunida ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan ku gaaray deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose halkaa ay howlgal ciidanku ka wadaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda soomaaliya waxa ay sheegtay in ay diyaarisay habraacyo cusub oo laga hortegayo cudurka faafa ee koronafirus dhalinyaro ku nool magaalada xudur ee gobolka bokoolna waxa ay sameeyeen hal abuur ganacsi oo ku cusub deegaankaasi akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa dhaliil xooggan kala kulmay go'aan uu xabsiga kaga badbaadiyey roger stone oo muddo badan saaxiib ay ahaayeen
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho waa labiyo tobanka bisha toddobaad sannadda labada kun iyo labaatanka waa subax axad ah warkii oo dhan ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka sameeyeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose xasan abuukar cali xasan baydhabo ayaa sii faahfaahinaya
howlgalkan ayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee kumaandooska ay ku gaareen deegaanka nambarka ee hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa fulinaya guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed ee danabe iyo guutada toddobiyo tobnaad ee kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed iyo weliba gorgor ujeedadana waxa ay tahay howlgallo iyagu ay ku baaxsanayaan kooxda maleeshiyaadka al-shabaaba maleeshiyaadkan ayaa intooda badan isaga cararay deegaankaasi markii kadib markii ay ka war heleen kumaandoska xoogga dalka oo gudaha u galay halkaasi taliyaha guutada lix iyo tobnaad ee xoogga dalka ee danaba gaashaanle ismaaciil cabdimaalik macalin ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegaya in ciidanka haatan ay baaritoonno ka wadaan deegaankaasi oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka gaashaanle ismaaciil ah ayaa tilmaamay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay howlgalkaasi kusoo qabteen horjoogihii argagixisada al-shabaab oo u qaabilsanaa deegaanka nambarka oo lagu magacaabo macalin cabdilaahi sidoo kalena ciidanka ay dileen afar maleeshiyaadkaasi ka tirsan taliyaha ayaa intaasi ku daro raaciyey in ciidanka kumaandoska ee xooga dalka soomaaliyeed ay wadooyinka ka soo saareen miinooyin argagixisada ay ku aaseen oo ay doonayeen in ay ku waxyeelayaan shacbiga soomaaliyeed xasan abuukar cali warbaahinta qaranka muqdisho
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal ka sameeyey dhinaca kalena deegaan hoostaga degmada bardaale ee gobolka baay halkaasi oo ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab sidaaji sheekh isaaq wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warramo baydhabo ayaa iminkaba qadka telefoonka ku jira sidaaji halow
si fiican kaahiyow faahfaahin naga sii sidaaji howlgalladii ugu dambeeyey iyo xaaladda guuda deegaanka
kaahiyow aada umahadsan tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo weerar ka qaaday n ama fariisin ku lahaa degmada bardaale ee gobolka baay ayaa waxay weerareen laba deegaan oo lagu kala magacaabo buulaha awgelgeleed iyo sidoo kale kurtan oo ka kala tirsan n ama ka tirsan degmada bardaale dhanka koonfureedna kaga beegan degmada bardaale ciidanka ugu horeyn ee weeraray bulaha waxaa halkaasi ay ku dileen mid ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaasina ay kasoo furteen hubkii uu xilligaasi uu sitay oo aka forty seven iyo qori qori iyo booshkiisa iyo rasaas aada u fara badan sidoo kale waxaa jiray dhaawacyo kale oo loo geystay dad isaga la socday ninkaasi shabaabka ahaa oo dhibaatooyin fara badan ku hayay dadka degan deegaanka buulahaawo oo lacago zakaawaad ay ugu magacdareen oo baad ah bel walba ka aroorin jiray runtii howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan ciidanku waxay kasoo hoyeen guul la taaban karo sidoo kale ciidanku waxay weerar ku qaadeen deegaanka curton oo ka tirsan degmada berdaale oo ahaa deegaan ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadka al-shabaab ciidanka oo weerar qorshaysan ku qaaday halkaasi waxaa u suurta gashay inay halkaasi ku dilaan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxaana runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaasi weerarka ku qaaday ka geeriyooday hal askari dhowr dhaawacna runtii oo dhaawacyo fudud ah ayaa soo gaaray laakiinse al-shabaab waxaa looga geystay dagaalkaasi dhibaatooyin aada u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta deegaanka curtan oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhumaalaysanayaan xilligan waxaa gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xilligan runtii diyaar u ah inay weerar kale kusii qaadaan deegaanada kale hoos imaanaya ee deegaanka curtan waxaana sidoo kale deegaan labada deegaan ee ciidanku ay weerareen ay ka mid ahaayeen laba deegaan oo runtii ka tirsan degmada berdaale hoos imaada islamarkaasina shabaabka dhibaatooyin fara badan ay ugu geysanayeen dadka shacabka islamarkaasina shacabkii deganaa qaarkood hataa maalmihii ugu dambeeyey ee dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan markay u adkaysan waayeen soo gaarayay degmada berdaale marka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ka jawaabaya codsiyada kasoo baxaya bulshada deegaanka ayaa howlgalkaasi sameeyey howlgaladun waxay qeyb ka yihiin howlgallo lagu furayo wadooyinka islamarkaasina al-shabaab looga sifeynayo deegaanada koonfur galbeed oo maalmihii ugu dambeeyeyba socday marka labada howlgal ee ka kala dhacay buulahaawi iyo curtan waxay ahaayeen laba howlgal oo ciidamada guulo fara badan ay kasoo hooyeen waxaana la rajeynayaa saacadaha soo socda ciidanku inay weeraraan deegaano kale islamarkaasina al-shabaab ay kaga sifeeyaan
waayahay aad baad u mahadsan tahay siraaji sheekh isaaq waryaha warbaahinta qaranka uga soo warramo gobolka baay oo qadka telefoonka haatan si toosa ay ugu warramayay wasaaradda caafimaadka dalka ayaa xaqiijisay in shan iyo konton ruux oo cusubi ay ka bogsadeen cudurka coronavirus taasoo horumar weyn markaasi oo taasoo muujinaysa in dad badan ay ka kaceen cudurkaasi ay la xanuunsanayeen faadumo daahir cadow ayaa siyaanba qaadaysa
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya titoresa fosi abikar nuur ayaa warbixinlaha maalinlaha ee covid nteen ku sheegtay in coronavirus ay ka bogsadeen konton iyo shan qofood oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka ka bogsaday cudurkani ay ka dhigaysa ku dhowaad kun laba boqol kun laba boqol iyo lixdan iyo afar qofood marwafoose abikar nuur ayaa sidoo kale cadeysay in dadka la diiwaangeliyey in la diiwaangeliyey saddex iyo toban xaaladood oo cusub oo covid nteen oo kala joogo shan qofood oo somalilan jubbaland oo shan qof ah banaadir oo laba ah galmudug iyo galmudug oo laba qof ah taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliya ka dhigaysa saddex kun iyo konton iyo kow qofood bukaanada cusub ayaa lix ka mid ah waxa ay yihiin rag halka toddoba ka mid ahna ay dumar yihiin afariyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey ma jiraan wax u geeriyooday waxaana taasi oo tirada guud ay ka dhigayso in dadka uu ku dhacay cudurkani ay gaarayso sagaashan iyo laba qofood wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday bulshada in la sameeyo dadaalo looga hortagayo cudurkani si uu saameyn uu ugu yeelan bulshada soomaaliyeed
waayahay aad bay umahadsan tahay faadumo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaarisay habraacyo cusub oo looga hortegayo cudurka faafa ee coronavirus mar haddii ay maalnimadii shalay hay-addu ku dhawaaqday in ay dib u bilaabayso isla maanta oo axada daabicidda baasaboorada iyo sidoo kale in dadku ay markaa adeegyadii dib loogu bilaabayo taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan jimcaale koofi ayaa sheegay in xarumaha migrationka laga qaabili jiray boqol qof oo ay ka dhigeen haatan maalintii in loo adeegayo konton qof si looga hortago in cudurku ku faafo bulshada dhexdeeda
habraac cusub oo een, een, muddadaas saameynta een, xanuunkaasi uu jiro een, lagu maamuli doono haddii aan la yidhaahdo bixinta adeeg taxadir leh oo ay ka mid yihiin een, in isku imaanshiyahaasi loo yareeyo nambarkii markii hore la qaabili jiray in aad hoos loogu dhigo kala bar la qaabilo meeshii boqol la qaabili jiray konton ay qaabilaan meeshii labaatan qaabili jirta toban qaabi- ay qaabisho si isku imaadka loo yareeyo waxaa kaloo la socda tilmaamo ah in qofka xarunta imaanayo uu haysto een, afxirkii iyo gacmogashigii oo iyaguna wasaaradda caafimaadka iyo een, talooyinka caafimaadka ayay ku jirtay Een, si een, loo yareeyo een, waxa- si looga taxadaro in dhibaato kale aysan soo noqonin sidoo kaleet waxaa ka mid a in la ilaaliyo een, masaafada kala fogaanshiyaha oo meelaha loo calaamadeeyo xarumaha dadka loo calaamadeeyo ama loo tilmaamay een, in ay ay fadhiistaan ama istaagaan ama ay ku ekaadaan Een, waxaa kaloo ka mid a in si weli loo yareeyo nambarka ima isku imaanaya Een, in dadka laga maarmo ee iyagu aan adeega u baahnayn laakiin een, caawinaya dadka baasboorka qaadanaya ama adeega qaadanaya in dadkaas een, iyagana aysan xarumaha imaanin oo qofku hadduu isku filan yahay isagu keligiis u yimaado qofkii aan isku filnayn sida dadka xanuunsan waayeelka iyo caruurta iyagana nambar kooban ayaa loo ogolaaday
waa korneyl maxamed aadan jimcaali koofi oo markaasi la hadlayay warbaahinta qaranka kana warbixinayay habraacyada ay ugu tala galeen eh, in dadka loogu adeego marka baasaboorada ay qaadanayaan dhallinyarada ku nool magaalada xoodur ee gobolka bakool ayaa sameynaya hal abuur ganacsi oo ku cusub deegaankaasi taa oo deegaanka bulshada ku dhaqani ay aada u soo dhoweeyeen maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama gobolka bakool ayaa faahfaahinta soo diray
hal abuurkan ganacsi oo dhallinyarada magaalada ka samaysteen ayaa ah xarun lagu iibiyo agabka isboortiga islamarkaana lagu buufiyo qoraallo calaamadana loogu sameeyo dharka ciyaartoyda hayeysiimada iyo boorarka xafladaha loo isticmaalo intaa waxaa u dheer kuwa laga soo dalbado degmooyinka gobolka bakool xarunta isboortiga ee bakool oo fikirkeedu leeyihiin dhallinyaro ka go-an inay wax ka bedelaan shaqo la-aanta dhallinyarada ka cabanayaan bulshadana ka haqabtiraan baahiyahooda ayaa hirgeliyey hal abuurkan ganacsi oo xiliyadii hore bulshada ku adkayd in si sahlan ku helaan waxayna ka dalban jireen magaalooyinka kale ee dalka qarash iyo wakhti badanna uga bixi jiray cabdiraxmaan yarow waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurkan ganacsi ka sameeyey magaalada xudur waxaan kula kulmay xarunta xilli uu shaqo gacanta kula jiray
wali kumid ahaa dhallinyaradii deegaankii eh, gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur Eh, wali magaalada a ka kordhinay eh, buufintii dharkii la buufiyaay agab sportiska eh, buufin ayuu nooc kastaa ka kordhinay awal hore deegaanka wala ka kasaay mahayne waa wali in baha jareena xamara aan baha jareen xamara laan ku buufi jari diyaarada baaburlaan dhibaatooyin badan majuuna aragnay mayleeraay inshaad wali sharka dhahaan ka sheegnay mashiintan laka buufiyaw agabka sportiska sida funaanado laka dheelaw funaanado hayeysiista oo laka hayeysiyaw meel dharaaw advertisement laka suubiyaw magaaladii intaasaa ka kordhini waxyaabihii kale oo ku dhuman agab sportis oo dhanna waa wali jeelna antiuna hadhamaastirna wala una qobdaan wali kuma dhaha funaanado oo hayeysiista wali kuma dhaha funaanadoon oo aragahayto tusaale ahaan oo ka goran the greatest uh, of, uh, the greatest tank of Somali oo la- laka qobdo orodada wali ku midaa funaanado oo banooniga laka dheerow wali ku midaa funaanado oo lebiska qofka sawirja iyo walaaj iyo lansaarow meelowna waxyaabaha aan qobdaan wali ku midaa degmada elberd oo aan lahayna aan lahayna yoona aan qabna qarabka oo wala laka buufiya aan lahayna xudura xudura magaaladii ee walaaja lanka buufiya wali kale ku midaha tuulooyinka sida andhadhow magaalada xudur yoon weyn qaade sportsalin waxyaaba noqdaan intaasa kuma dhaha markan isletaada weli fursado badan oo magaalada ku banaawa jirta dhalinyarada eh, haddii oo ka fikiraan waa qodoba ku dhan ha fursado badana jiraan oo dhalinyarada wal ku qabad karaan qof kasta oo dhalinyarada deegaanka wal hambarin waa lagu faday fikride badan oo is deegaanka walahan ka kordhii kara una mid una walaan sheegan sheenan wala soo wala soo min assessment oo magaalada may ku moqan may dhalinyaradina u baahan yihiin ka dhalinyaro ahaan hoobuun wali ka fikirna intiuna dhalinyarada suubina sports ayay nooc kasta ooyo umbaanyi intiuna suubina oona imbiina bakool sports center agab kasta oo lanku baahanya sida buufinta walaalika dheelifadi finaanadee completeka koboogi sigsaamoy waxyaabihii adiga laku helo fadi jumlihii tafaariqba intuuna sheegna bahda isboortiga degmada xudur ayaa dhalinyarada xaruntan aasaasay ku ammaanay sida ay ugu dhiiradeen xirfad ganacsiyo oo baahi weyn loo qabay xaruntan walayahan walbadna dadka kordhiidi oo markii hore baydhabo iyo magaalada caasimada muqdisho iyo ku weydii jarni deegaanka sidee siisan ogdin wali ka shaqeeya hay-ado dhoore iyo dhinaca sportiskan iyada walayahan koranay maadaama madan sportis iyo hay-adiyo barnaamijyadaas ay rogaan marba may ku maarama meel xarun ee oo walda ka buufiyo deegi hore diyaaro kasta kooyta finaano walka buufis leeh ku dagaasi boor walka buufis leeh ku daay walaasna hatu eeda ole aan aan ku nasan on dhalinyaro sports ahaan real kasta la faro binooniya ay finaaniyada la buufiya magayaala la buufiya walaasina waa inay qaadadaa inta bay dhow la hadlan intay xamar la hadlan muddooyin qaada talama usbu intaas jidkax ka jiraan qarashaad dheer iyo noo baxan walaahi hata fadhigaanoo ningashaani mashiinti wala buufiyaas fadhigaanoo ningashaani dhaanka dhalinyaro wal buuf
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi waxaa u dambeeyey warbixintii uu bakool nooga soo diray weriyaha warbaahinta qaranka maxamed xasan cabdiraxmaan halkaa warkaa kala socoteen dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen bal markaan qodobka warka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump ayaa dhaliil xoogan kala kulmay go'aan uu xabsiga kaga badbaadiyey roger stone oo muddo badan ay saaxiibo ahaayeen marna la taliya usoo ahaa tallaabada trump ayaa ku soo beegantay wakhti yar kadib markii ay maxkamaddu diiday codsi uu watay stone oo ahaa in dib loogu dhigo xilliga uu bilaabanayo xabsiga afartanka bilood ah ee lagu xukumay waxaa lagu helay dembi ah inuu markaasi uu been u sheegay aqalka koongareska iyo inuu markaasi wax ka beddelay markhaati fur ka dhan ahaa stone ayaa ahaa qofkii lixaad ee xidhiir dhowla leh madaxweynaha dalkaasi donald trump ay waaxda cadaaladda maraykanku ku hesho dembi ah waa dembi la xidhiira baaritaankii uu ku aadanaa faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashada waddanka maraykanka labada kun iyo lix iyo tobankii ninkan toddobiyo lixdan sano jirka ah ayaa lagu waday in talaadada uu iska xaadiriyo xabsi heer federaal ah oo markaa ku yaala jes gobolka georgia aqalka cad oo qoraal ka soo saaray arrinta stone ayaa sheegay inuu dhibbane u yahay dagarta lagu eedeeyey ruushka ee ay wadeen kooxaha bidixda iyo sidoo kale saaxiibadooda warbaahinta ee sannadaha badan lagu majarax habaabinayay midnimada madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi aysan suuragal markaa u ahayn ayna gef ku tahay stone waa hagaag dhegeystayaal warka subaxnimo ee aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay aad baad ugu mahadsantiin la jaanqaadka iyo dhegeysiga warka ciddii uu sheegay ama mar kale danaynaysa in ay ka bogato waxa ay dib uga heli kartaa websayteka raadiyaha ee radio muqdisho dot net oo isagoo qoraal iyo maqal ah aad ka heli kartaa sidoo kale waxaa isagoo dhammaystiran ka heli kartaan facebooka raadiyaha ee radio muqdisho oo uu markaa live kaga baxayay warku aan dib idinkugu celiyo xiriiryaha subaxnimadan cabdikariin ogeysiis